aamusay kiiska ka dhanka ah barasaabkii hore ismaamulka nairobi baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan yeelanaya iyo howlgallo maanduuriye lagu qabtay oo laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho subax wanaagsan dhegeystayaal intaasa maqasheen waa qaar kamida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbacaa taariikhdana waa kowda bisha lixaad ee juun labada kun iyo labaatan ee laba kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan madaxa waaxda cadaaladaah ee dalka mada koome ayaa waxaa ay soo magacowday guddi ka kooban saddex garsoorayaal ah waxay xaakinada dhageysan doonaan dacwadda maxkamadaha la geeyey ee looga soo horjeedo in barasaabkii hore ismaamulka nairobi mike sonko uu sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan u tartamo xilka barasaabka ismaamulka mombasa wararka ayaa intaasi ku daraya in dacwada waa dacwadahan ay yihiin kuwo ee ugu yaraan toddobo gaaraya garsoorahayaasha loo xilsaaray ayaa dhageysan doona dacwadda ka dhanka ah barasaabkii hore ee nairobi dhammaan dacwadahan ayaa ah waa halkiis ahaan loogu dhageysan doonaa maxkamadda milamaan ee magaalada nairobi saddexda garsoore ayaa lagu wadaa inay shaaciyaan taariikhda ay bilaabayaan dhageysiga dacwadda ka dhanka ah mike sonko oo laga gudbiyey xogayaa joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka doctor karanjik bijo ayaa waxa uu sheegay in dabaaldega maalinka qaran ee madaraka dhey ee sanadkan waa sanad kasta kenya laga xuso kowda bisha lixaad ee juun dowladda dhexe ay uga baxday lacag u dhexeysa lixdan milyan ilaa iyo toddobaatan milyan waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in miisaaniyadda ay tahay mid aan badnayn marka la barbar dhigo sanadihii hore xogayaha ayaa intaasi ku daray in lacagta inteeda badan la siin doono kooxaha waa kooxaha goobta uhura gardens ee magaalada nairobi maanta kusoo bandhigaya ciyaaraha kala duwan iyo madadaalada sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in dabaaldega maanta uu noqon doono mid ka duwan kuwii hore maadaama lasoo bandhigayo awoodda ciidamada difaaca ee dalka xuskan ayaa ah midkii ugu dambeeyey ee heer qaran oo uu hogaamin doono madaxweyne uhuru kenyaata ka hor inta bisha sideedaad uusan ee sanadkan dhammaysan muddo xileedkiisa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidoo kale laga soo xigtay in dabaaldega maalinka madaraka dhey ee sanadkan ay ka qeyb geli doonaan ilaa iyo soddon kun oo qof madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa la filayaa in uu goobta gaaro tobanka barqanimo ee maanta shacabka ayuu dhanka kalena ku booriyey inay sitaan amaba ay soo qaataan afxirka oo aynan dhibsan baadhitaanada lagu xaqiijinayo amniga arrimahan ayuu karanjak biijo ka hadlay xilli uu xalay waraysi gaara siiyey telefishinka maxalliga ee citizen wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska ayaa xalay waxa ay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada dayneyle ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya kadib markii cabasho ay ka timid qaar kamida bulshada degmadaasi howlgalka uu horkacayo gudoomiyaha cusub ee degmada dayneyle ayaa waxaa la sheegay in lagu soo qabtay maanduuriyaal iyo ciyaal weero kuwaasi oo qeyb weyn ka ahaa falalka amni darada ah ee degmada ka jira gudoomiyaha degmada dayneyle ayaa bulshada ku nool degmada kula dardaarmay in ay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo xasiloonida isagoo ka codsaday waalidiinta dhalay ee dhalinyarada ku howlan falalka amniga lidiga kuwa inay caruurtooda ka warqabaan sidoo kale gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in uu la dagaalami doono wax walba oo amniga lidi ku ah gaar ahaan ciyaal weerada maanduuriyaha dadka nabadiidka uu ku tilmaamay iyo kooxaha tuugada ah ee dhaca geysta degmooyin badan oo ku yaala gobolka banaadir ayaa dadka ku nool waxaa bilihii lasoo dhaafay ay ka cabanayeen ciyaal weero iyo kooxo burcad ah oo dhac u geysta dhanka kalena taliska ururka saddex iyo sideetanaad iyo sidoo kale afar iyo sideetanaad ee guutada afariy tobanka oktoobar ee ciidamada xooga soomaaliya ee ku sugan degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa soo bandhigay nin magaciisa lagu sheegay cismaan xasan hiraab oo muddo ka tirsanaa al-shabaab sidoo kalena ciidamada isku soo dhiibay ninkan ayaa la sheegay inuu kasoo dagaalamay gobolada hiiraan galgaduud iyo shabeellada hoose ugu dambeyntii uu iska soo dhiibay gaashaanle nuuridiin xuseen macalin oo ah taliyaha ururka saddex iyo sideetanaad ee guutada afariyo tobanka oktoobar iyo laba xidigle cali mahdi beerdiide oo isna ah taliyaha ururka sideetan iyo afraad ee isla guutada afariyo tobanka oktoobar oo ay weheliyaan saraakiil kale ayaa deegaanka janaale kusoo bandhigay ninkan ciidanka kumaandooska danam gaar ahaan ururka shanaad ee guutada lixiyo tobnaad iyo kuwa nabad sugidda maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland howlgallo ka dhan ah al-shabaab ayay ka sameeyeen deegaanada dhaca dhinaca galbeed ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale ciidanka xooga soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyey deegaano ay ka mid yihiin shabac gaawo gabdhood leh beerxaane qudus iyo deegaanka kaanjaroon halkaasi oo saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in al-shabaab ay dadka ku dhibaateeyaan saraakiishu waxay sheegeen in howlgalka inta uu socday ciidanka u suuro gashay inay gacanta ku dhigaan sarkaal al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada howlgalka laga sameeyey oo lagu magacaabo maxamed cabdi mukhtaar magaciisa al-shabaabna uu yahay sakhraawi islamarkaasna ay dileen afar xubnood oo ahaa ilaaladiisa sida warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ku hadasha uu xaqiijiyey taliyaha ururka shanaad ee guutada lix iyo tobnaad ee kumaandooska danam carab dheeg axmed oo warbaahinta la hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu weli ku sugan yahay magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamul goboleedka koonfur galbeed waxaana uu kulan la leeyahay waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulkaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu heliyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa kulan isxogwaraysi ah la qaatay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed odayaasha qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka ay madaxweynayaasha la yeesheen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyomay kulanka weelanayme qasriga madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxyaalahaas kala qaadniinamayba kuma tahaytay dhibaatooyinka ku jira soomaaliya guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed oo ah abaaraha waddanka ku jiraan sidii ummadan koonfur galbeed liinku samid tibiilahay dhibaatada teegina liinku bahalaay iyo sidii kale liinku bahalaayay jididkan xirhirin iyo hadlaqaani iyo waxyaabo badan oo ah koonfur galbeed xagiya kaleta gobolka banaadir sidii xagshe liinku siihilaayay iyo haslaqaani inta marnamay ka dhammaadeena guul iyo is afgorasho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqashadiisii ugu horeeyey ee gobolada waxa uu ku tegay ismaamul goboleedka koonfur galbeed isagoo halkaasi kulamo kala duwan kula leh madaxda iyo waxgaradka xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ayaa maanta oo arbaca yeelan doona kulankoodii caadiga ahaa wuxuuna ka dhacaya xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ajadaha kulanka maanta ee xildhibaanada ayaa lagu sheegay aqrinta xeer hoosaadka golaha shacabka iyadoo xildhibaanada xalay loo diray fariinta lagu ogeysiinayo inay kulanka soo xaadiraan xildhibaanada golaha shacabka ayaan kulmintan iyo markii ay dhacday doorashada madaxweynaha soomaaliya shan iyo tobankii bishii me waa bishii mey aan kasoo gudubnay waxaana la rumaysan yahay in badi ay dalka dibadiisa ku maqan yihiin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaa horyaala ajendayaal iyo shaqooyin dhowr ah sida kadoodista iyo aqrinta sharciyada qaarkood aan la horgeynin baarlamaankii tobnaad ee iyaga ka horeeyay iyo shaqooyin kale dowladda yukrain ayaa sheegtay in baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in ciidamada ruushka ay gudaha wadankaasi ka geysteen dembiyo dagaal oo kor u dhaafaya lix boqol dacwadoogaha guud ee dalka ukrain ayaa sheegtay in hadda gacanta ay ku hayaan siddeetan ka mid a kiisaskan eedeysanayaasha ugu muhiimsan ee falalka lala xiriirinayo waxaa ka mid ah ee ciidamo milatari ah siyaasiyiin iyo kuwo lagu tilmaamay wakiilada daacadda waa ruushka dacwadoogaha ayaa intaa ku dartay in maalin kasta la diiwaangeliyo laba boqol ilaa saddex boqol ah kiisas ku saabsan dembiyada dagaalka dowladda ukrain ayaa iyadoo kaashanaysa maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka i c c baaritaano bilowday horaantii bishii saddexaad ee sanadkan ruushka ayaa gudaha dalka ukrain duulaan milatari ku qaaday waa afar iyo toban afar iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkan ilaa iyo haddana duulaanka ayaa socda